magaalada qardho ayaa lagu qabtay munaasabad dhiirigelin ah oo loogu talagalay arday dhammaysay quraanka kariimka iyo hingaada islamarkaana ka aflaxay dugsiga daarul cilmi waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka dugsiga bahda waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada cumar cabdi cilmi maamulaha dugsiga daarul cilmi ayaa ka warbixiyey ardayda qalin jibisay
marka ugu horeysa allah subxaanahu wa tacaala baan u mahadcelinayaa noo ogolaaday inaan soo qabanqaabino xalfadda aadka u quruxda badan xalfaddaas oo ah arday dhammaysay kalaamka ilaahay iyo sidoo kale arday iyaguna dhammaysay barashada luuqadda carabiga qoraal ahaan iyo akhrisahaanba intaa ka sokow waxaan u mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xalfadda tan qayimka ah marti sharafta anoo aan kala qaadqaadayn sidoo kale waalidka sharafta leh iyaguna xalfadda tan kasoo qaybgalay ardada sharafta leh iyagana aan u hambalyanayo ugu hambalyanayo barnaamijyada kala duwan ay ka dhameeyeen markaska daarul cilmi saa wad ogsoontihiin markaska daarul cilmi waxaa la aasaasay labadii kun iyo afar iyo labaatankii bishii koowaad siddeed tobankeeda baa la aasaasay markaska waxaa lagu aasaasay yoolal kala duwan baa lagu aasaasay ugu horeyn fikirka wuxuu ka yimaaday guddiga sare ee markaska buu ka yimaaday in xaafadda tan oo qabtay baahi markaas dhanka waxbarashada ah qabtay in laga haqabtiro qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda qalijibisay u hambaliyeeyey iyaga oo bogaadiyey dugsiga daarul cilmi
farxad aan la soo koobi karayn bay ii tahay maantay inaan ka soo qayb galo xafladdan qiimaha badan ee dugsigaygu leeyahay ee uu markaskaygu leeyahay ee uu ilmahaygu leeyahay ee uu macallinkaygu leeyahay ee xaafaddaydu leedahay waxaan leeyahay juhdigaas macallimiintii iyo maamulkii iyo markaska soo saaray ilaahay subxana wa tacaala ha barakeeyo waannu ka malaynaynay soomaalidu waxay tidhaahdaa dheri walba wixii la gashadaa laga shubtaa ama candho walba wixii la geliyaa laga shubtaa maalintaannu aas-aasaynay baannu talada hellay alxamdu lilaah maalintaannu aloosaynay amaannu ku telinaynay baannu talada hellay alxamdu lilaah inaannu hello ilmo lix bilood higaadda ku diyaariyo weliba hadda waa la badiyey waxaan malaynayaa hal san iyo toddoba bilood wax ka yar ayaa awlaadda maanta higaadda dhammaynaysa ay ku dhammaysay alxamdu lilah rabbialcaalamiin
ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ee fadligiisa wakhtigaas yarbaa ee dugsigeennii daarucilmi uu ku guulaystay shayguna hadduu yacnii dadaalna uu yeesho ikhlaasna uu yeesho laba arrimood baa laga fiiriyaa baa la yidhi qofka wax qabanhaya alamiin alqawiyu inuu awoodna wax ku qabto aamiinna yahay macallimiintii aad bay u dadaaleen ardadii bay soo saareen xaafaddii bay soo saareen shukran jasiilan lakum baan leenahay waalidkana nin walowa ilmahaada ka warhay waa intii horey loo yidhi ilmahaada la soco alxamdulilaahi baa maad iska leh keen isugu keenay majliskan wanaagsan ee sharafta leh ee ardada aad loogaga hadlay insha allahu dee hadalka intii la odhan lahaa kulley waa la maray ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kii barakoobo oo sii tulaaqoo si kor usii kaca ilaahay inuu inooga dhigo runtii garashada dhallinyaradaasi keeneen xilliga uu sheegay maamuluhu oo odayaasha iyo dadkii xaafaddan ay la qaateen ilaahay waa ku guuleeyey iyaga annagana ilaahay wuxuu nooga dhigay maftuux khayr oo maantay aan ku faani karro
farxad gaar ah inaan ka soo qayb galo dhallinyaradaas baratay qur-aanka iyo higaadda aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa markaska cilmi iyo culummadii gacanta ku haysay waxaan rabaa waalidiinta mid inaan ku baraarujiyo sidiisaba ilmuhu haddaan akhriska iyo qoraalka aan si fiican loo barin oo uusan waalidku ku dhiirigelin uusan ka warhayn oo xataa madrasadaa geynayso innaga dhibka iska jiraa wuxuu yahay meel kasta hadda madrasaa ka furan waxaa la yidhaahdaa madrasa alqur'aaniya naajixa madaaristu labay u kala baxaan madrasa alqur'aaniya naajixa iyo madrasatun qur'aaniyatun ribxiya ha wayna kala barayaa madaarista madrasatun qur'aaniya naajixa waxa weye waa iskuul qur'aaniya oo guulaystay dufcadan ayaa ah dufcadii koowaad ee dhammaysaa qur-aanka kariimka iyo hingaada tan iyo markii la aasaasay dugsiga daarulcilmi